ayaad iibinaysaa taasi waa iska banaan khaas iska ansaxaysa xagga shurkada markaynu ku jirnay waxaa la diiday tacliiq iyo tacqiid iyada xaggan tacqiid wuu ku banaan yahay bishaas ayuunbaa kuwakasha inaad waxa ay wadwado bishaa dabeedna waa casilmaya tan way iskaga banaantay lakin shurkadii baana ku banaantay walaw qaala hadduu ihahdo wakaltuka niga waan ku wakaashay waman cazaltu markaan ku casilana faanta wakiili wakiilkaygii baa tahay saxad way ansaxaysaa fil xaali hadda horta fil asal wa fii cawdihi noqoshaysa wakiilan uu noqona soo noqonayana bacda alcazli casilaa dabeed alwajhaani labadii waj baa ku sugane fii tacliiqihaa ku jiray wayajriyaani labadan qowl waxay ku dureerayaan fi tacliiq alcazli rididda tacliiqdeedana ayana way ku jireen wuxuu sheeku leeyahay nin baa wuxuu yihi war nin wakaltuka horta qabso waan ku wakaashay mi dadkan waan isqabqabsanaaye wa mataa cazaltuka qasho waan ku casilaynaa marmarun ba wuxuu gu yar kacaanay faanta wakiili wakiilkaygii baa tahay sidaasuu yii saxad fil xaali fil asaxi horta hadda ila wakaltu kama horreysiiye hadda horta way ansaxaysaa dee idan baa jira mar haddii uu idan jiro hadda horta way ansaxaysaa wakaalada taanigu wuxuu leeya ma ansaxayso dee shardi taabiid baa ku jira weligeedba ha socoto mar kastoo imika waa kuqasho mar kastoon ku casileen maba casilmaysid weeyaan macnaheedu buu leeyahay de caqdigana caqdi jaahisu darafayna buu ahaayo goor kasta laga bixi karo de markaa halkaasi ka aafowday buu leeyahay isagu taaniga asaxa kasoo horjeeda wuxuu leey ma ansaxaye laakin kan hore asaxo wuxuu leeyahy idan baa la hayaayo horta hadda ha ansaxdo marka dambe buu si hadalgelinayaa wa fii cawdihi wakiila bacda alcazli haddaba inuu noqoshadiisa wakiil uu noqonayo markuu casilo dabadeed markuu casilo bal markii hore wakaaladii kusoo wad markuu casilay wakiil ma soo noqonaya haddana mise ma noqonayo alwajhaani labadii wej baa ku sugane fii tacliiqihaa wakaalada haddii tacliiq lagu sameeye ku jiray oo waxaynu walaa yasixu tacliiquhaa bishardin baynu nili fi lasaxi asaxu kaasoo ah muqaabilu asaxuna waxaa yasixu waa ansaxayaa markaa labadii qowl ee tacliiqa ku jiray ayuunbaa ku jiro maxay wakaaladiibu dee mar labaad casiga ku xidhay asaxuna waxa weeye inaanu soo noqonaynin mar haddaan tacliiqeedi banaanayn inaanu soo noqonaynin wakiil aanu noqonaynin ayaa asaxa oo asli waxa wey tacliiqaasi inuu fasahadayo ka labaadna wuxuu leey m wakaaladii mar qurun bay soo noqonaysaa oo xaggii kii hore yidhi weligeedba taabiid bay keenaysaa wuxuu leey ma aniga lafteydu kaama fogiye hal mar un ha soo noqoto wixii ka dambeeyana hadduu mar dambe casilana sidaa ha iskaga socdo hadalkaasi mar kastabaasu yaanay soo soconin buu leeyahay wayajriyaani fi tacliiqi alcazli labadan qowl wayajriyaani labadan waj ee tacliiqulwakaala ku sugan ee waa la tacliiqu waa baneey iyo ma banaana waxa kalo ku dureerayaan fi tacliiqi alcazli casilaada kuxidhideeda masalan maxaynu walaa yasiixu tacliiquhaa bishardin markay bishaa baadii tahay waa ansaxaya iyo ma ansaxayo soo laba weji may hayn tanna waan ku casilay markay cadceedu soo baxdo haddii alla yidhaha markay bishaasi bilatay waan ku casilay casilaadii tacliiq lagu sameeye ma ansaxaysa mise ma ansaxayso asax waxa weeye inaanu ansaxaynin taanigii markaa asaxa ka horjeedan wuxuu leeyahay way ansaxaysaa faslun fi ma yajibu cala alwakiili fi lwakaalati waxaa fasalkan uu sheekhu u guntay waxaa waajibka ku ah ninka wakiilka ah wakaalada ama mudlaqa ha ahaato ama muqayada ha ahaato mid la iska sii daayey iyo mid wax lagu qayday midkay doonto ha ahaateen alwakiilu wakiilka bilbayci iib loo wakaashay mutlaqan xaaluu yahay yacni wakaalashadaasina mid idlaaqan laysa lahu ma sugnaanin albaycu iib bigayri naqdilbeledi lacagta beledka mid aan hayn wax ku iibiyo walaa binasiihatin amaah inuu ku iibiyana ma bannaana walaa biqabnin faaxishin dhagnaan foolxun inuu ku iibiyana ma banaana wa huwa qabniga faaxishkiina maashi wey laa yuxtamalu aan la qaadanin haaliban sida badan aan loo dul qaadan karin weeye waxa uu sheekhu leeyahay wakiilka iib loo wakaashay ninka wakiilkaa ee iib loo wakaashay inuu wax iibiyo wakaaladaasina ay tahay wakaalo mutlaqa ah oo aan wax alliyaaliyo wax lagu xidhay aanay jirin ee la yidhi uun shaygaa iibi shaygaasoo iibi baa lagu yidhi wax kale oo lagu dabray ma jirto ama la raaciyey soo iibiyuun baa la yidhi laysa lahu lbaycu bigayri naqdi lbalad lacagta beledkaa lagu isticmaalo mid aan ahayn kuma iibin karo maxaa yeelay dee soo iibidaas ayaa nooca ku tusinaya ii soo iibi masalan haddii halkan lays yidhaahdo yacni ii soo iibi dee waxa weeye lacagahaa ka socda mid ka mida uun iisoo sii weeye lama odhan kara yaniga yacni jabaanka ayaa markaa meesha soo geli kara oo halkaa laga fahmi karaa wax la yaqaanba maho dadkinaba ay yaqaanaanba marka haddii qofka loo wakaasho inuu wax iibiyo mutlaqna ay tahy oo wax lagu xidhayna aanay jirin ma laha inuu lacagta beledka waa beledku waa beledka iibka beledkaa iibka lacagtiisa mid aan ahayn kuma iibin karo oo xaq uma laha taasi waa mid walaa binasiati walaa yabiicu binasiatin amahna ku iibin maayo walow yacni haba ka lacag badnaato xaalnimada eh xuluulka haba ka lacag badnaatee ma banaana maxaa yeelay dee idlaaq waxaa soo iibi marka la yidhaahdo waxay keenaysaa dee lacagteedana hadda iisoo qaad ee wax amaah la yidhaahdo waxayguun intaad cid gacanta u geliso aan iska sugown arrinkaa ma keenayso markaa walow yacni lacagtaa uu siiyey tii naqadka la siin jiray haba ka badnaatee ma banaana oo masalan ka laba qaybood laga kala dhigo masalan marka wax la iibinayo oo la yidhaahday haddaad masalan naqadii haysana boqol igu shub haddii kalood iga amahanaysana boqol iyo konton weeye masalada noocaasa culimadu way isku khilaafeen qaar fara badani waxay ku tegayaan inay ribo tahay oo aan la ogolayn lacagtaa muddada daraaddeed loo kordhinayaa ma banaana ba yidhaaheen baycun fii baycatayn markay ka hadlayaan bayca rasuulka uu nahiyey ee nahaa can can baycatayni fii bayca laba iib oo iib ku guda jira waxa weeye shaygaa ama kunna qada ku qaada ama laba kun oo amaha ku qaado weeyaan bay yidhahdeen culamada qaarkood culamada qaarkoodna waxay yidhahdeen waxaan ajasha iyo muddada la yidhah wax maqsuud ah oo loo jeedo weeye oo ujeedo leh markaa muqaabil way yeelan kartaa xagga lacagta oo wax iska banaan weeye ilaa yani in lacagta lagu kordhiya mar hadday amaah tahay oo wixii amaahi gelayso sida uu ku caddeeyey adictor yuusuf alqardawi kitaabkiisa alxalaal walxaraam la yidhahdo iyo culimo fara badan oo kaleba marka inuu amaah ku iibiyana ma banaano walaa biqabni faaxishin qabni faaxish iyo degniin faaxisha inuu ku iibiyaana ma banaana oo markaa degniinta faaxishka waxa weye maa laa yuxtamalu haaliban sida badan waxaan la qaadan karin waxaan la qaadan karin weeye dadka yacni dee ilaahay baa ugu talagelay inay wax kala faa'iidaan oo dee kolba midba adigu masalan kii wax iibinaya marbuu waxooga yiri wax kaga heli kara uu siinayaayo mar buu kii ku waayayaayo qofkan dambe si iibsanayaa uu waxoogay kaga helayaa ilahay baa saa ugu talagalay laakiin masalan waxaa jira de waxaana qabni iyo dagniyo aan la qaadan karin shayga qiimihiisi uu ka joogay nuskii ama saddex meelood meeshii yani in la hoos mariya te waa qabni faaxish waa dagniin faaxisha weeye oo xataa de waatan hore usoo marayna qofka lagu jirabayo masalan ee fa in anastu minhum rujsan ilahay markuu leeyahay qofkii la tijaabinayay lafdiisa haddii noocaa lagu arkay ilmi yaree bal inuu rashiid iyo in kale leegi dee inuu xajrigii ku daa'imayo baynu soo tilmaanay markaa wixii iska yar ayada waa la yska ogol yahay shaygii masalan boqolka la siinayay hadduu markaa shan iyo sagaashan iyo dhowr iyo toddobiyo sagaashan sideed hadduu waxyaalahaa siiyo waa la iska ogol lakiin hadduu afartan siiyo shaygii boqolka joogay ama uu konton siiyo ayaan laga ogolayn falow baaca haddaba hadduu iibiyo calaa axadi haadihi alanwaac noocyaalkan mid kamida hadduu u iibiyo oo wasallama almabiica shaygii mabiicda ahaa ee la iibinayana uu dhiibo damina wuu magdhabayaa waxau sheekhu leeyahay haddii uu khilaafo ninkii wakiilka ahaa ee wakaalada mudlaqalati arrimaha aan soo sheegnay ayuu khilaafo lacag aan adduunkanba laga aqoonin buu ku iibiyey ama habuu shaygii isaga bixiyey rabni faaxishahoo shaygii boqolka joogay buu afartan siiyey yacni waxa weeye wuu khilaafay arrinkaa waxaanu ku iibiyey noocyaalkaa ma ansaxayo hadduu shaygii mabiicda ahaayee la yidhi soo iibina hadduu qofkii uu qaabkaa uga iibiyey uu u dhiibo wuu magdhabayaa wuu magdhabayaa isagaa tacaddi sameeyey markaa wuu magdhabayaa haddii markaa uu shaygii baaqi yahayna dee ninkii mookilka ahaa wuu soo ceshanayaa shaygiisii haddii aanu baaqi ahayn oo shaygii uu baxayna dee wakiilka iyo ninka iibsaday ayuunbuu qiimihiisa ka magdhabanaya kolba kuu doono kolleybana damaanka sugnaanshihiisu waxa uu ninkaa mushtarkee iibsaday ayuunbuu ku sugmaya fa in wakalahu hadduu u wakaasho liyabiica inuu biyo muajalan xaaluu yahay midoo muddo leh oo waqadara alajala muddadan wuu qadaray fadaaka kaasi mid daahir oo muuqdo weeye wain adlaqa haddii uu iska sii daayiyo saxa fil asaxi asax haddaan qabano wuu ansaxayaa waxumida waxaana lagu xambaaraya un cala lmutacaarafi kala yaqaano fii milihi shaygan shayga la midkaa inta loo kala amaahdo un baa lagu xambaaraya waxau sheekhu leeyahay haddii uu wakaasho ninkii ayuu wakaashay liyabiica muajalan war shayga ii soo iibi buuli muddana iigu soo iibiyo cid amaha ku qaadato oo masalan muajal igaga iibsato lacagtana muddo kadib isiisaa iiga soo iibi buuli waqadara alajala ajashiina wuu qadaro wuxuu yidhi saddexdaa bilood ee jilaalkaahun qof iska haysta oo aniga dee saddexdaa bilood markay dhammaadaan lacagtiisa isiiya iga soo iibi buuli oo muajal igu soo ajashiina waa fadaaki kaasi waxa weeye mid daahir ahoo muuqdo saasunbuu ku iibinayaa ilaa muddadaana wuu ku iibinayaa kana kordhin maayo haddii uu ka nusqaamiye haddaba muddadii muddadii ui lacag saddexdaa bilood baan kaga qaadanayaabuu ka nusqaamiyey ama xaalaabuu ku iibiyo haddaabuu mid lacagtii uu ka qaadanayo ayuu usoo helay iibku waa ansaxayaa laakiin ninkan wax wakaashay marka hore lahaa saddexda bilood igu soo iibi waa haddii aan darar iyo dhibaata ugu jirin oo masalan lacag yar iyo cabsi iyo hadduu ninkuba saban laysdhacayo uu yahay uu doonayey inay ninkaa wixiisu ku maqnaadaan oo aan laga dhicin oo ninkaasi u hayo dee qarad iyo ujeed uu leeyahay markaa ma banaana ee xilligii uu yidhi uun nin ii qabta muddadaasaan doonaya kaasumuu ka ibin karaa hadduu khilaafana ma ansaxayo wayn adlaqa haddaba hadduu muddadiibuu idlaaqay ma odhanin saddex bilood dabadeed aan ka qaato wuxuu yidhi war shayga muajal iigu soo iibiyo muddo iigu soo qabo aninka lacagta kaga qaato wax muddadiina bil iyo laba bilood iyo saddex toona ma odhanin saxa horta wakaalashadaasi way iska ansaxaysaa filasax asax haddaan qabano way iska ansaxaysaa wa xumila cala almutacaarafi fii milihi waxaana lagu xambaarayaa uun sida loo yaqaano shaygan war hortu shay yani masalan guri buu ahaa warba hortu guri la kala iibsa amahadiisa inteebaa ugu badanee guryaha marka la kala amaado lacagtooda laysku siiyaa gawaarida waa tao maalin walba waa la kala iibsada marka la kala amaado inteebaa lacagteeda laysku siiya laba bilood saddex bilood baa laysku siiya intaasunbuu uqabanaya markaa mar hadduu ninka yidhi muajalun igu soo iibi wax muddo ana aan u qabanin oon odhan saddex bilood igu soo ajiray ama afar bilood igu soo ajiray ama in ka yar waxaa lagu xambaarayaa un intaa mutacaarafkaa ee laysla yaqaano haddii la garan waayo waxaa la odhan war seebaa u roon nin kano markay wax la yar fiirfiyin baa loo seebaa u roon walaa yabiicu iibin maayo linafsihi shayga nafdiisa ka iibin maayo wa waladii sakiir iyo ilmihiisi yaraa walasaxasahna waxaa anahu yabiicu liabihi aabihi waa ka iibinaya iyo wa ibnihi lbaaliq inankiisi qaangaadhka ahaa waxau sheekhu leeyahay qofkii iib loo wakaashanay waxaa ii soo iibi ayaa la yidhi ka iibin maayo shaygii nafdiisa oo intu isagii shaygiiba iska qata lacagta u tirin maayo walaa ilmo yar uu dhalay na ka iibin maayo waladii sagiir yacni cid isagu uu ka mas-uul yahay oo aan arrinkooda la meel marin ka iibin maayo walow xataa haba idinoo haba ogolaadeen maxaa yeelay waxay leeyihin waxa iska hor imanayaa masala markaad nafdaadii ka iibinayso iyo markaad ilmahaagii yaraa ka iibinayso qofka wax iibinaya waxbuu doonaa qofka wax iibsanayana waxbuu doonaa qofka wax iibinayaa wuxuu doonaa in wixiisu qiimo badan ugu baxaan qofka wax iibsanayaana inuu qiimo yar siisto oo aada u jebiyo ayuu doonaa dee marka isagii shaygii loo wakaashay ee la yidhi qiimo sare iisoo sii wax allo waxaad iigu hesho isagiina shaygii ama inankiisa yara iibinayuu doonayo qiimaha ugu hooseeya inuu inuu inuu ka siisto labadaasa iska hor imanaya labadaa ujeedda aan is- aan isgeli karaynin istirkhaas iyo istisqaa yani ra- rakhiiskan uu doonayo isagu inuu ku helo iyo qaaligan uu ninkii soo wakiishay ugu doonayo labadaasaan meesha isqabanaynin xataa haddii laba yidhahdo masala waa la taasi meesha ba ka baxdo wuxuu hi ninkii war anugu shaygaa boqol kunun baa ku doonaya aniga boqol kunun i keen nafdaydii ma ka iibin kara marka ila boqolun buu ninkii yidhi iyo ilmahayga yaraa taa lafdeeda waxay dha culimmadu maya oo waxa midoobaya oo halkaa muujibkii iyo yani qaabilkii ayaa midoobaya oo dee kii waxaan waan kaa iibiyey iyo kii aqbalayay baa midoobaya shaygaa waan iska iibiyey haddana waan isu aqbalay ayaa meeshii ka soo baxaysaa oo waxa la doonaya de midna inuu iijaabkii la yimaado midna qubuulkii la yimaadaabaa la doonaya iijaab iyo qubuul bay ahayd marka halkaasaa kasoo ayadana ka hor imanaysaa tuhmana meesha way ku jirtaa oo kollay wuu ku dhacay intaa wax ka badan baad ku heli lahayde isao isaguna iskama qaadanin ayaa iyaduna meesha soo gelaysaa anigaygana beri nin waxaan ku idhi alaabiisoo iibi markaasuu muddo la warwareegay war bahalkii intaasaa la dhaafi waayey buu yidhi dee waayo isoo qaadbana show isagii baa iska siistay oo isagaa show iska iibsanayeyba bahalkii un baan muddo dhan unu isagoo siisito qorigu ahaayo ayuumaan ku arku isagoo degta un ugu jiro dee ilaa muddadiiba waanu ninkii waa hoostaas maan uga yar cadhaysnaan jira uu ku dhacun baan odhan jiray lamaan hadlin qiimaha uga yar siistay waasa kollay bal qiimaha waxa dheeraadaad ku yar heli lahayd un baan isu lahaa marka nafdiisa iyo ilmihiisa yar midna ka iibin maayo walasaxu asaxna waxa weeyaan yabiicu liabiihi waibnihi lbaalad inuu ka iibin karo aabihii iyo inankiisii qaangaadhka waa ka iibin karaa dadka ayuu mustaqiliintaha taladooda la meel maray iyada wuu ka iibin karaa maxaa yeelay dee markuu ka siiyo lacagtii la siinayey dee ajnabigaba waa intaa hadduu kas intuu kan ka siiye ajnabiga hadduu ka siiyo waa ku ansaxayay iyo qof ay saaxiib yihiin hadduu ka iibiyeba marka asax baynu nihay qawlka kasoo horjeeda wuxuu leeyahay may waxba yuu reer qoyskiisa ama aabihii iyo inankiisa iyuu u dhawaanin leannu mar kasta waxa lagu tuhmaya xaggooda inuu iilanayo wuxuu yar jebinayo wa ana alwakiila walasax ana alwakiila bilbayci ka beyc loo wakiishilo waxu sameey qabdu samani lacagta inuu gacanta ku dhigaa buu leeya watasliimu lmabiici shaygii mabiicada ahaana dhiibo walaa yusalimhu dhiibina maya xataa yaqbida samana ilaa lacagta gacanta ku dhigo fain khaalafa hadduu khilaafo damina shayga wuu magdhabayaa wuxuu sheekhu yihi qofka loo wakiishay iib ayaa loo wakiishay waxaa la shaygaa soo iibi lahu qabdu saman nin baa yidhi war hebelow gurigaa ii soo iibi ilaahay amarkiisa maalintiiba gurigii ama gaadhigiibuu iib la helay ma leeyahay inuu qofkii lacagtii ka soo qaado mise isaga iibiyun baa la iibkanun intuu gooyo uu lacagta ninkii kaga yimaado ayuu u doonanayaa ninkii muwakilkaha shayga lahaa marka wuxuu leeyahay sheekhu qofka loo wakaashay iib lahu qabdu saman lacagta xaalada ah inuu soo qaadaa buu leeyahay haddaanu u diidin weeye haddaanu u diidin oo aanu odhanin war midab tilaysan baa tee adigu dilaalkaagun intaad qaadato lacagtana iigu reebon anaa ka qaadanaye hadduu sidaa yidhaa marka horeba usii diido lacagtaa ma qaadi karo wa tasliimu lmabiic shayga mabiicdaana inuu dhiibaa buu leeyahay shaygii la yidhi soo iibi inuu dhiibana wuu leeyahay oo u idhaahdo war dee hooyo gaadhigana la yidhi soo iibiyo dee hoo kaxayso mar haddaa aan shaygii kaa iibiyey inuu dhiibaa buu leeyahy laakiin waa haddii aan dee taana laga nahiyin oo war cidda aad ka iibiso soo tusuuno anaa gacanta u gelinaya adigu igu soo celi haddaan la odhanin gacantu u gelin karaa markaa tasliim almabiic waa shaygii iibiyey buu dhiibi karaa aanigu wuxuu leeyahay maya mar haddaan loo ogolaanin qawlka ka horjeeda labada wuxuu le mar haddaan layidhi shaygan iibiyu lacagiiyu soo qaadin haddii la yidhi shaygan iibi gacanta ayuu u gelinin ee marka hadalku dhammaado un ha u keeno walaa yusallimuhu xataa yaqbida saman ninka wakiilulbaayica ninkan shayga lehe yidhi ii soo iibi wakiilkaa uu samaystay waa inaan shaygii layidhi soo iibi dhiibin xataa yaqbida saman ilaa uu lacagta gacanta ku dhigo haddii xataa qowlkaa hore aan ku soconno oo aan lagana nahyin shaygii la yidhi soo iibi markuu iibiyo isagoon lacagtii ninkii ka qaadan weynaanu shaygii gacanta u gelinin maxaa yeelay dee khatar baa ku suganoo isagoon lacagtiina laga shaygin marka gacanta loo geliya aarbuu iskala goostaaba shaygii markuu gacan lacagtii gacanta ku dhiga uu siiyey ayuu qofkii kalena gacanta u gelin karaa fa in khaalafa damina hadduu sidaa khilaafo de waa magdhabayaa isagaa tacadi sameeyo qiimihiisa isagunbaa laga rabaa waidaa wakalahu markuu u wakiisho fii shiraa'in shay soo iibintii laa yashtarii maciiban shay ceebaysan soo iibin maayo fain ishtaraahu haddaba hadduu soo iibiye fi dimati dumadiisa ayuu ku soo iibiyey shay ceebaysan wahuwa yusaawii kaasoo la siman maca alcaybi maca alceebta mashtarahu bi wuxuu ku soo iibiyey waqaca waa dhacaya iibkaasi can ilmuwakili ninkii wakaashay buu ka dhici in jahila alcayba hadduu ceebta ka jaahil yahay wain calimow hadduu og yahayna falaa maya fil asaxi asax haddaan qabano wain lam yusaawihi haddaanu la simin lam yaqa canhu ka dhici maayo xaggiisa in calimahu waa haddii uu og yahay wain jahilow hadduu ka jaahil noqdana waqaca waa dhacaya fil asaxi asax haddaan qabano waidaa waqaca markuu dhaco lilmuwakili muwakilka markuu dhacana falikullin mid la arko min alwakiili iyo walmuwakiili kala wakaashiya ka wax wakiishae arraddu celin buu leeyahay waxuu sheekhu leeyahay waidaa wakalahu fii shiraa'i shay buu yidhi isoo iibi hebelow lacagtaa qaad waxaan doonaya ama lacagbuun uxuhi iyo waxaad iisoo iibisaa shay noocaa iyo noocaasa buu shay buu timi shaygaa isoo iibi buuri waxaan doonaya maanta inaad baabuur iisoo iibiso inaad guri iisoo iibiso inaad neef arigiiso neef geela inaad iisoo iibiso laa yashtari maciiba shay ceebaysan ma soo iibinayo maxaa yeelay dee shaygaa iisoo iibi marka la ydhaa la idlaaqa wuxuu keenaya shay bad qabo wanaagsan ee shay alhumaysan oo aafaysan ma keenayo waaya haddaba waxa la naasu musalladu limaan iyo dadkii wixii loo diiday ayuunbaa lagu ibtileeyey fain ishtaraahu mid ceebaysan ayuu isku soo ray fi dhimma dumadiisa ayaanu ku soo culi war shaygaa iga iibiyo dee intaana iga sii lacagtaana boqol kunna iga sii lacagtaana dee aanay dumadayda tahay fain ishtaraa fi dhimma wa huwa yusaawii maca alcaybi ma shtaraahu bihi shaygii ceebaysnaa ayuu soo iibiyey shaygaa ceebaysan uu soo iibiyeyna wuxuu leegyahay ama u dhigmaa macalceebtan lacagtan uu soo siiyey wuu goynayaa lacagtan boqolkee uu soo siiyey macalceebtiisan wuu goynayaa waqaca can ilmuwakili iibkaasi wuxuu ka dhacayaa ninkii muwakilka xaggiisa ninkii soo wakaashay ayuu iibkaasi u dhacaya weeye in jaahila alcayba hadduu ceebka ka jaahil yahay ninkan la wakiishay ee soo iibiyey hadduu ceebtan shaygan aanu ku ogeyn ninkiibuu u dhacayaa soo wakiishay maxaa yeelay dee wax dhibaato ahi kaga iman mayso ninkan shayga wakiilkee loo soo iibiyo door buu leeyahay dee markuu ceebta ogaado xaggan wakiilkana gabood fal kama imano dee ceebtan ma ogeyn mar haddaanu wakiilku ceebtan ogeyn xagga lafdigana aan wax khalali kaga imaninoo dee hadalku iska mudlaq u ahaa ninkan maaliga ee shayga loo iibinayo wax wakaasheena darar iyo dhibaata aan ugu sugnaynu dee iska celin kara hadda iibkaasi isaga ayuu u dhacaya markaa markuu ina leeyahay fain ishtaraahu fi dhimma hadduu dimada kuso hadduu cayna maalihi kusoo iibiyena waa lamid cayna maalid muwakil hadduu kusoo iibiyena ayana inaan u dhacayn badalaa ka fahmaysa ina wuu u dhacaya waa goorma in jahila alcayb hadduu ninkaa wakiilkaa ee soo iibishay ceebta ka jahliye wain calimhu hadduu og yahay ceebtanuu og yahay oo ogaan buu shaygan ceebaysan u soo iibiyey falaa u dhici maayo markaa ninkii soo wakiishay ila saxi haddaan qaban ninkii soo wakiishay iibkaasi udhici maayo maxaa yeel waxaan dee looba ogolayn weeye waxaan looba ogolayn oon la odhanin weeye dee war shaygaas shaygani wuxuu keenayaa shay nabad qabaa mar hadduu shay uu ceebaysan ogaan isagu ugu bareedh usoo iibiyey isagii u dhici maayo ama waxaanu kusoo iibiyey hala qiimaada amayuu la qiimahan wain lam yusaawihi haddaba qiimahan shayganu kusoo iibiyey maba leka oo ma goynayo boqol hankuru shaygii soo siiyey ma goynayo lam yaqa canhu ninka wakaashay xaggiisa ka dhicmay in calima hadduu wakiilku og yahay wakiilku hadduu og yahay shaygan ceebtiisa hadduu og yahay inaanu qiimahana qiimihiina aanu waxaan lagu soo iibiyena aanu ahayn markaa ninkii muwakilkaa uma dhacayo maxaa yeele ninkana gabadfal sameeyey inuu baayici markaa dee iska fakadana waa wax dhigi karto ninkii markaa muwakilkaa ninkan wakiishay cid uu ku celiyo u waayo dabeetana dhibaata alaa kaga timaado markaa bacdamaaba aanu shaygani qiimahan la soo siiyey aanu ahayn ceebtana uu ku og yahay u dhici maayo ninkii soo wakiishay wain jailow hadduu ka jaahil yahayna waqaca fil asaxi asax haddaan qabano wuu dhacayaa ninkii muwakilkaabuu iibku u dhacayaa de isagoo nafdiisa usoo iibsado jaahil oo kale ayay ka dhigan tahay oo maxaa yeelay de hadda door buu yeelanaya mar haddaanu ninkan wakiilkaa soo iibiya aanu ogeyn isaga xaggiisa wax gabadfali kara shaygii hadduu iska celin karaa weeye haddaba wuxu uhi waidaa waqaca iibku lilmuwakili ninkii soo wakiishay markuu u dhaco markuu u dhaco iibku markuu ninkii muwakilkaa u dhaco waa goorma waa labada suuro ee de uu ka jaahilka yahay waa labada suuro ee uu ka jaahilkayay oo midi ay tahay fain ishtaraahu fi dimati wahuwa yusaawi maca alcaybi ma ishtaraahu bihi waqaca can ilmuwakili in jahila alcayb midi waa taa wain lam yusaawihi ta kalena lam yaqa canhu wain calimhu wain jahilahu waqaca fi lasaxi labadaas suuro ee aynu dhi ninka muwakilkaabuu iibku u dhacayaa falikullin min alwakiili walmuwakili labada nin ee ka wax waki kala wakiisha wakiil kala wakiishay walmuwakiil iyo ka wax wakiishay arraddu inuu ceebtaa ku celiyaa buu leeyahy shayga inuu ceebtaa ku celiya ayuu leeyahy ninkan wax wakiishay dee isagaa maaligiiya dhibaatadiina isagay ku timi ceebtii marka wuu ku celin karaa ninkan wakiilkiina dee isagaa ninkan ka naa'ib ahaa oo shaygan uba soo iibiyo isna saasuu celin karaa walaysa uma sugnaanin lilwakiili wakiilka uma sugnaanin an yuwakila inuu wakaasho bilaa idnin idan la-aan inta ataa minhu hadduu ka suurto gelayo maa wakala fiihi wuxuu u wakaashay ama maa wukila fiihi wixii la wakaashay wain lam yataata haddaanu ka suurto gelaynin likawnihi aanshisa la yuxsinuhu midaan wanaajinaynin ow ama laa yaliiqu bihi umaba cunamo falahu tawkiil wakaalasha ayuu leeyahay inuu wakiisho ayuu leeyahay waxau sheekhu leeyahay nin baa wax loo wakiishay waxaa la idhi hebelow shaygaasaan kuu wakiishaye iisoo qabo shaygaa iisoo iibi uma sugnani an yuwakila laysa lilwakiili an yuwakila ninkii la wakaashay isna inuu yidha cid kale waar hebelow gurigaasaa iibintiisa lai wakaashay anna waan kuusii wakaashay iibi inuu kii wakiilkaa cid kale sii wakiisho ma banaano bilaa idnin idan la-aan iyo ogolaansho la-aan haddaanu ninkii wakiishay idan iyo ogolaansho ka haysan cid ma sii wakaalan karo waase goorma inta ataa minhu maa wukila fiihi haddii ay ninkan ka suurto gelayso waxaan loo wakaashay waxaan loo wakaashay hadduu nin qaban kara yahay nin qaban kara hadduu yahay inuu cid kala sii wakaasho ma laha maxaa yeelay ninkan wakiil muwakilkaa ee shayga lihi dee kama raali noqon cid kale inay ku tasarufto shaygii cid kale inay ku tasarufto ma ogolaane nin kanunbu ogolaaday mar haddii adiga un loo ogolay cid kale adna waa inaad usi dhibin de haddii shay lagugu wadaaca dhigo adna cid kale uma sii wadaacadigi kartid weyi wain lam yataata minhu dalik ninkii kama suurto gelayo waxaan loo wakiishay waxaan loo wakiishay ayaan ka suurtagelin likwnihi laa yuxsinu maba yaqaanba midhba kama yaqaano waxa weeye baabuur halkan joogaa loo wakaashoo la yidhi hay isna geel baabu ka yimo weligiiba ma arag baabuur gees alla gees laga yimi haddii daaqad laga furay meel laga koraba mu arag aw laa yaliiqu bihi ama waba cunamaba wixiiba wuu cunama waaba iska xaaji ladanoo midun baa gaari ximaar kaga tegoo yidhi likwnihi aw laa yaliiqu bihi falahu tawkiil wuxuu leeyahay marka inuu cid kala usii wakiisho cid garanaysa kan miyiga ka yimi ee gaariga loo dhimi de kii garanayana war balwad ayuu leeyahay kan garay cajigan kan laga tagay inuu kuwii wadwaday inuu balwad ayuu leeyahay maxaa yeelay dee marka nin aan shaqada ku lahayn loo dhiibayo arrinkii ayaa waxay ka dhigan tahay cidu sii dhib garanaysa ila ninkan wuu dhiibayay wuu garanaya ninkan inaanu gaarigan meel si alla soo yidhaha garanaynin ama bahalkan dee ninkan weyn inaanu jijinayn suuqa wuu og yahay markaa wakaalashada u wakaalanaya lafdeeda waxay tahayba cid garanaysa u dhiib taasay ka dhigan tahay laakin haddii uu masalan kaba jaahil yahay hadduu ka jaahil yahayba oo aan masalan ogeynba ninkan waxan inaanu aqoonin ama masalan waxan inaanu u cunaynba mala garanayo taa lafdeedu dee inaanu sii wakaalan karin weeye in isagii lagu war celiyo mooyaane walow kasura shayga hadduu bato wacajaza can lsbaati can ilityaani soo ityaan maha walow kasura hadduu shaygii bato oo wacajaza uu ka caajiza can ilityaani bikullihi saasaa wanaagsan can ilityaani la imaatin bikullihi dhammaantii ula yimaado ayuu ka caajiza can ilisbaati bikullihi dhammaantii inuu sugo ityaankaa ka wanaagsan falmadhabu madhab waxa way anahu yuwakilu wuxuu wakaalan fiima zaada wixii ka kordhay cala lmumkini suurtagalka wixii ka kordhay ayuunbuu wakaalan wuxuu sheekhu leeyahay shaygan ninka loo wakaashay muwakalu fiihiga ayaa shay fara badana wacajaza waxaanu ninkan loo wakiishay ka cajizay inuu dhammaantii wada qabto dee waa dhowr meheradood oo meela ku kala yaalla oo yidhi waxaasoo dhan adaan ku wakiishay dukaanka halkaa iyo maqaaxida halkaa iyo hudheelka halkaa dee ninkina meeshii ma wada joogi karo hal midun buu joogi karaa falmadhabu anahu yuwakilu fima zaada cala lmumkin wixii ka dheeraadkaa fima zaada cala mumkin suurtagalka wixii ka dheeraadka ah wixii isagoo u suurtagalkaa wixii ka dheeraada ayuunbu cid wakaalan hadday laba meheradood ahayd dee midna isagu hayo ta kalanbuu cid wakaalan labadoodaba u wakaalanaya markaa iman mayso maxaa yeele dhibtu dee waxay ka timi waxaanu karaynin wixii karayey uu karayey ayada ula imanaya qiil ba wuxuu le maya dhammaanteed wuu wakaalanayaayo hadduu awooday inuu barhkeeda u wakaasho dhammaanteedna waa u wakaalin karaa oo labada dukaan ba hadduu meelaha isaga tago ucidu kala u wakiisho way iska banaanta walow adina hadduu ogolaado fi tawkiili wakaalasho oo waqaala u idhaha wakil can nafsika nafdaada xaggeeda ka wakaala buud fafacala markaasuu sidaa sameeyey fathaani ka labaad wakiilu lwakiil wakiilka ayuu wakiilka yahay walasaxu anahu yancazilu bicazlihi casilidiisa wuu ku casilmaya waincizaalihi hadduu casilmana wuu ku casilmaya wain qaala hadduu idhaha wakil cani xaggayga ka wakaalana fathani wakiilulmuwakili muwakil buu wakiilka yahay wakadalika low atlaqana waa kulmin fila saxi asax haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay haddii uu ninkii wax wakaalanayey wakaalashadii u ogolaado wakiilkiina uu yidhaahdo wakiil can nafsik adigu wakiil samayso xaggaaga ka socda wakiil aniga aanaan shaqo isku lahayn ee adiga xaggaaga ka socda samayso wakiil can nafsik nafdaada xaggiisa wakiil ka socda samaysa bu fafacala taasuu wakiilkii samaysta fathani wakiilu lwakiil ka labaad wakiil ka labaad wakiilkii uu muwakiil sii wakaashay buu wakiil u yahay ninkii hore la wakaashay buu wakiil u yahay dee idanka muwakilkaa lagu dhaqmaya haddaynu sidaan wakiilu wakiil weeye asax waxa weeye anahu yancazilu ka labaad wuu casilma bicazlihi ka hore hadduu casilo ka hore hadduu casilo oo shaqada ka eriyo wuu casilmaya leanno isagaa wakiishay mar hadduu adigu wakiil samayso hadduu u garan waayo ula war naga tag xaq buu leeyay ma odhan karo war maqadaale waxaana doo wakiilatay hebel baale waar hebel hal adi anaa ku keenay dhaaf wey wancizaalihi iyo hadduu casilmo hadduu casilmo muxuu ku casilmay dhimasho wou waashayba ama isaga lafdiisii baa la eriyeyba isaga lafdiisii ayaa loo jaro ninkii a waxaan lahaa ayaa u jaray dee adna mar haddii kii wax wakaasha lele ku wakaashina waa raacayaan wey bicazlihi waincizaalihi wain qaala hadduu yidhaha wakiil cani war halkaa nin kaloo wakiila iiga samey nin aniga iga wakiila i sameey buu halkaa ii jooga sidii buu dabeedna sameeyey fathani wakiilu lmuwakil ka labaad waxa weeye muwakilkii wax wakiishay buu wakiil ka yahay kadaa low adlaqa hadduu yidhaahdo wakiil samee war hebelow nin wakiilkiisa bu war hebelow wakiil samee halkaa wakiil ka samee xaggaaga ka samaysa iyo aniga iga samey midnaba ma odhanin wuxuu noqonayaa markaana wakiilulmuwakil buu noqonayaa fi lasaxi haddaan qaban maxaa yeelay isaga ayuunbuu dee u dhacayaa oo uu wakiil ka noqonaya saanigu wuxuu leeyay may wakiilulwakiil buu noqonaya o leanna wuxuu meeshan uga jir ninkan inuu arrinka u yar fudaydiyo mooyaane dee wax kale isagu kama doonayne kanuunbuu wakiil u noqonaya bisigu leeyay qultu waxaan ihi haddaan nawaawi ahay buuhi wa fii haatayni suuratayn waxaan wa fii haatayni suuratayn labadan suuradood laa yaczilu axaduhumaa midkood ma casilaya alaakhara ka kale walaa yancazilu kumana casilmayo biincizaalihi casilidi casil casilankiisana kuma casilmayo kuma dhacayo macnaha wuxuu sheekhu leeyahay labadan suuradood labadan arrimood ee ah markuu yidhaha wakiil cani xaggayga ka wakaalo markuu yidhaha ama markuu idlaaqo ee yidhaha wakiil samee labadaa masale aynu nidhi ninka labaad wakiilulmuwakil weeye labadaa masalo laa yaczilu axaduhuma alaakhar midkoodna midka kale ma casili karo way isdarajo leegi hadduu yihi waar aniga wakiilii samee sao anigu anigu anaa kula soo qaaday oo anaa anaa kaa wasteeyey oo aniga oo dee waan ku eryayaa ma soconayso waxa weeye ninkaasay wakiishay haku adiga ha kusoo wakiisha ninkaa igu kada anigu lig ama weydlaaq la yaczilu axaduma alaakhar kii dambena ma casili karo ma odhan karo aniga waxa lay keenay meesha adigaa lagaa saaraya waan ku casilay meesha ka bax ma odhan karo walaa yancazilu biincizaali midkood casilankiisa dhicidiisa hadduu dhinto hadduu waasho hadduu meeshaba ka baxo kuma casilmayo maxaa yale wakiil kamu ahayn waxaytu meesha jawaznaa aan banayno lilwakiili wakiilka ad tawkiila wakaalaso yushtarad waxaa la sharday an yuwakila amiinan waa inuu qof amiina wakaasho ilaa an yucayina almuwakilu hayrahu inuu wakiisho mooyaane inuu cayino hayrahu hayrka inuu cayino mooyaane waxau sheeku leeyahay meel alliyaaliya meeshaynu u banaynay ninka wakiilkii inuu wakaasho ninka wakiilkii inuu wakaasho meel alla meeshaynu u banaynay ama can nafsihi ha kuga wakiilanayo ama canilmuwakiili ha ka wakiilanayo de waa dhowrkaa suuro markuu shaygii intii ka fara badan yahay iyo markuu idne u ogolaado iyo markaanu shaygii wada qaban qaban karaynin iyo masalooyinkaa loo baneeyey ninka wakiilkii inuu wakiilasho sii samayn karo yushtaradu an yuwakiila amiina hay qof ilaahay yaqaana oo aamin ah oo waxaana aqoon u leh waa inuu sameeya had iyo goor laba shay baa kala laga maarmaana baa l marka wa xil la samaynayo xil marka cid loo dhibaya laba arrimood baa laga maarmaana alcilmu waalamaana qofku waa in waxaa loo dhibayo u aqoon u leeyahay isla markaa waa inuu aamin yahay waa inuu aamin yahay mid waliba midda kale ayay biisaa hadduu ninkii iska nin aada u fiican oo wanaagsan yahay wanaagsan yahay ase ahaatee aanu yani wixii aqoon ulahayn wixii loo dhibayay aanu aqoon ulahayn aqoon la-aantiisasaa amaanadiisa baadiinaysa isagoon islahayn uu xumeybaa wixiba baaba-aya haddii uu wixii aqoon u leeyahay ase aanu aaminahayna dee wixiba uu ismarinaya oo kaana waxba ka baydi maayaan marka waxaa shardi ah an yuwakila amiinan inuu nin aamina wakiisho uu sii samaysto ayaa shardi ah waxaa la ilaalinayaa ninkan wax wakiilanaya maslaxadii ninkan wax wakiilay maslaxadiisaa la ilaalinaya ilaa an yucayina almuwakilu hayrahu inuu markaa ninkan wax wakiil ninkii muwakilka ahaa ninkan wakiisha ee wuxuu hayey inuu isagu nin kala soo cayino mooyaane tacyiinkiisaa la raacaya markaa mar haddii meeshii wakiil looga baahan yahay ninkii aada u shaqaynaysa wakiilka adu ahaydna cid kale uu soo dirto uu soo wakiishula kaaha wakiil iga dhig isagun baa la raacaya laakiin waxay yidhahdeen haddii masalan ninkan muwakilka ah ee wakiilkiisa usoo cayinay ninkii yidhi kaa inoo samee wakiil hadduu wanaag ku m ku ogyahay isle ninku waa wanaagsan yahay kan wakiilkiina uu ninkani ogyahay mid khayr la inaanu ahayn ma wakiilan karaa waxay yidhaahdeen maya waxay ka dhigantay taasi hadduu yidhaha shaygaa inoo soo iibi shaygii wakiilka uu ceeb ku ogaado uma soo iibinayni masaladana waa la mid marka waa inuu sheega u idhahdaa ninkani dee malaa meel kale si ka tuse nin khayr la maaha walow wakala amiinan hadduu nin amiin oo wanaagsan buu wakiishay fa fusiqa balaayun baa ku dhacdo de waa waa fisqi buu sameeyey lam yamlik ilwakiilu ninka wakiilkii ma hananayo cazlahu inuu cazlo fil asaxi asax haddaan qabano wuxuu leeyahay sheekhu hadduu wakiisho nin amiina ayuu wakiishay wakiilkii baa nin amiina wakiishay ama mudlaqa ha ahaato isagu dee ha dooro ama haba usoo cayino muwakilkii ninkii wakiisha haba usoo cayina nin amiina ayuu heshay fa fusiqa ninkii baa dabeetana fisqi lagu xukumayo ninkii baa xumaan sameeyey xumaantiisi baa farabadatay waa la ogaaday lam yamlik ilwakiilu cazlahu ninka wakiilkii inuu casilo oo shaqada ka eriyo malaha sida sax haddaan qabano maxaa yeelay waxaa loo wakiishay waxaa loo fasaxay waxaad inuu ninkan wakiil ka dhigo laakiin inuu shaqada ka eriyo looma fasixin marka in wixii loo idmay ee loo ogolaaday keliyan waa inu ku ekaada ee aan wax kale uga gudbin فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها وحفصل كان وشيخ كواحد ليا وحواجب كواقفك الوكيشه وكالة لغو قيدي أما لغو حري وحيالا أن مدة أهين وكالة مركة مدة وحيالها لغو حري فصل كاورين كسو مرني waxaan muddo ahayn haddii lagu xidhana halkan ayuu inooga hadlaya qaala idaa qaala markuu yidhaahdo ninkii muwakilka ahaa ee wax wakaalanayay bici iibi shaygan lishaksin mucayanin qofkaa hebel la yidhaahda ka iibi aw fii zamanin aw makaanin mucayanin ama wakti gaara iibi buu yidhi ama meel gaara ku iibi buu yidhi tacayana waa waajibayaa kaasi wa fi lmakaani meeshana wejhun baa ku sugan idaa lam yatacallaq bihi qaradun haddaanay ujeedo ku xidhnayn waxa uu sheekhu leeyahay hadduu yidhaahdo qofkii wax wakiilanayey hadduu ku yidhaahdo qofkii wakiilka ahayu wakaalanayay buu ihi shaygaa soo iibiyo ninkii hebel la yidhaahdo un ka iibi bishaksin mucayan shaygani waa shay wanaagsan oo hadduu aniga idaafayana ninka hebel baan la doonayaa hebel un ka iibi ow fii zamanin wakti mucayana buu ihi anigu caado waxaan u leeyahay waxaan iibinaya maalintaa khamiista aan iibiyaaye khamiista un iibiyo maalin kale suuqa ha u gelin buuhi ow makaanin mucayanin meel mucayana wuxuuhi war magaaladu waa kala yar iib wanaagsan tahaye suuqa halkaasun shaygayga iigu iibi halkan suuqan iska dad maxaysataa baa jooge tacayana yani wuu caynoobayaa ama wuu waajibayaa yani cayimaaddaa uu sameeyey wakaalada noocaas ayay u waajibaysaa masalan qofka marka uu qof cayinay dee waxay u waajibaysaa waxaa laga yaabaa in uu ujeedo ka leeyahay uu ku gaariyeel uu doonayo ninkaa inuu alaabta ku gaar yeelo waxaa dhici karta inuu ninkan ugu gaar yeelay ninkaasuu leeyahay xoolihiisu waa xalaal oo dadkaa kale ee wax iibibsaday xoolahoodaasaan ka yar shakisano waa alhumaysan yihiin ninkaasaa xoolihiisu xalaal u dhow yihiin ninkaa iga soo iib inuu sidaa ujeeda ayaa dhici karta markay waktiga tahayna dee waa wax dhici karaa iyada lafdeeda inuu ujeeddo kan leeyahay markuu idhaahda xilligaasun shayga iibi iyana inuu dan kan leeyahay baa dhici kartaa marka uu meel iyadana ka leeyahayna waxaa dhici kartaa in meeshaasi ay lacag badan tahay ama dadka wax iibsada ay ku badan yihiin hataa haddaanay sidaasi jirin waxaa laga yaaba isaga ujeeddo isaga unu muuqateen dadka kala u muuqanin inay ugu jirto ka ninkii la wakiishay waa inuu qofkii uu yidhi ka ibi ka iibiya ama waktigii uu yidhi ibi iibiya ama meeshii uu ku iibiyo inuu ku iibiya meel kale waa inaan ula kicin haddaba wuxuu sheeku leeyahay wa fi lmakaani wajhun idaa lam yatacalliq bihi qaradun makaanka iyo meesha markuu cayinu yidhaha suuqaa suuq hebelun ku iibi hadduu yidhaahdo ayada wej baa ku jira odhanaya ma waajibayo meeshaasi halla halkuu doono magaalada ha kaga soo iibiyo haddii aan qarad iyo ujeeddo saxiixa aanu ku lahayn haddii aan ujeeddo saxiixa aanu ku lahayn ka wejbaa wuxuu leeyahay haddii aanay ujeeddo saxiixi ninkaa meesha ugu jirin ma caynoobayo makaankaasi welibana masalan marka hore ee u meeshu ay caynoobaysaa meeshu yidhi ku iibiyuun waa marka aanu lacagta u qadarin lacagta shayga la siinaya markaanu uqadarin weeye hadduu se yidhahdo shaygaa boqol soo sii dee suuqa lyaliyo suuqu doonu ka soo iibin kara leanna boqolun baa la doonayay wain qaala hadduu yidhaahdo bic iibi shaygan bimiatin boqol ku iibi lam yabic biaqalo wax ka yar kuma iibiyo walahu waxa u sugnaaday inziida inuu kordhiyana waa leeyahy in laa yusarixa binahyi inuu diidmo caddeeyo mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii uu yidhaahdo ninkii wax wakaalanaya baa wuxu uhi bixaada warniyow shaygaa waxaad ii soo siisaa bimiatin hortoo aniga shaygaa boqol ii soo sii lam yabic biaqala minhaa boqolkaa wax ka yar ku iibin maayo wax ka yar ku iibin maayo walow waxaa ka yar uu ku iibinayaa shayga intaa shayaalka la midkaa inta la siiba ha ahaatee hadduu yidhaahdo masalan warniyow shayga aniga boqol ii soo sii shayga la midkaana saman misligiisu ama lacagta la siiyaana waa ilaa siddeetan markaa ma siin kara siddeetanka walow saman misligiisiba ha ahaadee maxaa yeelay ogolaanshihii iyo sidii ugu wakaashay bay khilaafsan tahay hadday se mudlaqa tahay masalan wakaaladu hadday mudlaqato shaygaas soo iibiyuun ay tahay samanu misliga dee waxoogayga yare dadku markaa baabaayacaadooda ku dhacdaa shan iyo wuu ka hoosaysiin karaa maxaa yeelay iyadoo shan iyo waxay ka hoosayaan samanu misli waa la yidhaahdaa oo dee intaa yar waa la isla dhaaf dhaafaa laakiin tani dee boqolkii ma aha mar hadduu ihi boqolnii soo sii dee waxa ka yari laa yusamaa bimia boqol lama odhanayo walow an yaziid inuu ka kordhiyana wuu leeyahay maxaa yeelay ee uga kordhinayaa had iyo goraala dee caad ahaan waxaa looga fahmayaa ninku hadduu yidhah war sheega intaa iisoo sii boqol iisoo sii hadduu yidhaahdo in ujeeddadiisu ay tahay uun halkaa hoosiyay u dhaafin laakiin hadduu in kaga badan loogu soo helo iyadu inay iska wanaagsan tahay oo uu aqbalayo ayaa curfi ahaan ma la fahmaya qiil baa isagu wuxuu leeyahay maya ma kordhin karo maxaa yeelay waxaa laga yaabaa ninkan shayga lihi markuu leeya boqolkaa iisoos in ujeedda ugu xidhan tahayo dee masalan dhaar oo kale hadduu ku dhaartay shaygaa inuu boqol siiyo inuu dhaartii markaa dee ku fulinayo ayaa dhici karta ilaa yusarixa binahyi inuu caddeeyo diidmo u yidhaahdo shilin maha saarin dadku way iska baahan yihiina boqolkaa wax ka badan oo saartaana yay jirin markaa hadalkaa iyo nahyigaa uu caddeeyey ayaa curfigiiyo caadadu waxay tahay burinaya markaa annudqu muqadamun cala alcurf aw annudqu abdala xaqa alcurf isaga ayaa buriyey walow qaala hadduu yidhaahdo ishtar bi haada dinaari shaatan waxaad dinaarkan kusoo ibisaa lax wawasafahaa laxdiina wuu tilmaamay fashtaraa bihi shaatayni laba laxaad buu kusoo iibiyo bisifati sifadii ku sugan fain lam tusaawi haddaanay leekaanin waaxidatun midina dinaaran haddaanay leekaanin lam yasixa shiraau shiraahaasi uma ansaxayo lilmuwakili ninkii muwakilka ahaa uma ansaxayo wain saawatu hadday la simanto kullu waaxidatin mid la arkaana فالأظهر أظهر الصحة وحويا أنه صحيو وحصول الملك ملك جنين وحصل يوين فيهما لبدا دحديس للموكل موكل وحصل يوين وحو شيخ ليهي هدو إلى هذا النن أي أنه وكي شيء حكود اشتر بهذا الدينار شاقا ورنيه هو دينار قاد كن كاشرين قاد بقول كاكن قاد وحديثه يبتع الله عين كاسه هو ددق او دأديدو انتا تهيو شلس او بريوينو سفوين أيو مركاسة أبو سفي ووصفها فاشترى به شاتين بصفة dinaarkii unbaa alla uunu barakeeyo ama boqolkii ayuunbuu laba laxaad oo sifadii uu ku tilmaamay leh soo siiye markaa hadday sidaa tahay oo laba laxaad uu ku soo iibiyo haddii aanay mid ka midi aanay dinaar midkoodna haddaanay dinaar gaarkeedu ahayn midkoodna dinaar ma goynayso walow qiimahooda dinaarka haba ka badato labadooda marka la isu geeyo dinaar iyo barbaha isku tagaane midkoodna dinaar qiimaheedu maaha lam yasixa shiraau shiraha iibkaasi lilmuwakili ninkii soo wakiishay uma ansaxayo uma dhacayo maxaa yeelay wixii dee u wakaashay ayaan meesha ku jirin isagu lax dinaar joogtaa ayuu doonayey dee lax dinaar joogtaana looma keenay laba laxadood midna dinaar goynayn baa loo keena wain saawatu kullu waaxidatin mid kastaa haddii ay la siman tahay oy dinaar tahay mid waliba waa dinaar mid waliba dinaar bay gaarkeeda ugoynaysaa waxaa kaloo ayana rawdaha iyo ku caddaynoobay haddii ay mid quri iyana dinaarka ay tahayna ayana waa la mid haddii markaa ay mid waliba dinaarka ay tahay ama midkood dinaarka ay tahay fal adharu asixa iibkaasi inuu ansaxayo weeye iibkaasi wuu ansaxaya waxusuulu lmilki fiihima lilmuwakil milkiga labada ashayna yaa yeelanaya ninkii muwakilkaabaa yeelanaya ninkii idinkan soo wakiishay baa yeelanaya macnaha xaq uma laha ninkii la wakiishay inuu la xuqudho unu keeno tii kalena dabada iska marsado bacdamaaba ninkan maalkiisii uu dhiibay cayntiisii ay ku timi xaq uma laha xadiis baa ku soo arooray sidaa aynu horena usoo tilmaanay nin curwa la odhan jiray ayaa rasuulku wuxuu dhibay dinaar wuxuu hi lex iisoo iibi wuxuu ku soo iibiyey dinaarkii laba laxaad labadii laxaad midba nisfu dinaar buu soo siiyey labadii laxaad buu mid sii iibiyey haddana dinaar buu siiyey rasuulkiibuu dabeedna wuxuu la yimi lax iyo isagoo dinaarkii wada dinaar iyo lax isagoo wada qisadiibuu u sheegay rasuulku waa ku farxay waana ka qaatay waana u duceeyey ninkaa waxaa la yidhi intii ka dambaysay hadduu camuud lacagtiisa geliyo oo uu is yidhaahda wax kaga faa'idu ribix iyo faa'idu kaga heli jiray marka waa masaladan lafdeeda aynu dul taaganahay weeye ka waxaana yeelanaya uun ninkaa ninka soo wakiishay ayuunbaa yeelanaya hadii lagudhaha shaygaa soo iibi yani inaad adiguna markaa aada in ka goosato inta kalena aada u geyso xaq uma lihid hataa hadduu ku dhaha waxaa intaa isoo siiyood wax ka badan aada u siiso isagii unbaa yeelanaya inuu soo ku siiyo mooyaane inuu wax alla yaaliyo wixii adigu aad dee saarato adaale mooyaane walow amarahu hadduu faro bishiraa'i iibin bimucayanin wuxuu cayinay u caddeeyey ayuu hi igu soo iibi fashtaraa fi dimmati dimadda ayuu ugu soo iibiyey lam yaqac ma dhacayo lilmuwakiil ninkii soo wakiishay uma dhacayo wakadaa cagsuna waa kula mid fil asaxi asax haddaynu qabanno waxa uu sheekhu leeyahay wuxuu faray ninkii wakiilka ahaa ee wakiilka u ahaabaa wuxuu faray inuu u soo iibiyo shay bimucayani bicayni maali wuxuu ihi lacagtaydaa qaad alaabtaydaa qaad shay noocaasa iisoo iibi ayuu yidhi oo lacagtayda iyo alaabtayda iigu soo iibi bimucayanin waxa weeye alaabtayda iyo lacagtaydaa qaad fashtaraha fi dimma lacagtii intuu jeebadda iska gashaday ayuu dabeetana ninkii dumadiisa kula soo heshiiyey shaygaa iga iibiyo intaa iga siiyo dee aniga aad markaa iga doonaysaa wax mucayana wixii mucayankaa loo dhiibay layihi shaygaa igu soo iibina meeshii muu dhigin ee isagaa dumada isu saaray lam yaqac lilmuwakili ninka muwakilkaa uma dhacayo iibkaasi maxaa yeelay wixii dee uu khilaafa wixii uu amray ayuu khilaafay wakada cagsuhu cagsigiisuna isna ma ansaxayo uma dhacayo masalan wuxuu yidhi waar shay iisoo iibiyo dumadaada iigu soo iibi isla markaa dee shaygan shaygayga halkaa yaal qorigayga halkaa yaal waxayga lacagtiisana ku bixi buu yidhi shaygiibuu dabeedna intuu qaaday buu hi war shaygan hebelow shaygan iga sii taana ayana uma dhacayo ninkii muwakilkaa isna uma dhacayo wuu khilaafay midda kale labada caqdi ee noocaas ahi xagga sharci ahaan way iskhilaafsan yihiin way isweydaarsan yihiin masalan marka la yidhaahdo dimada iigu soo ibi marka la yidhaahdo ee aan wax mucayan ah lagu iibinee la yidhaha shayga anaga ibi intaan naga sii ay aan wax mucayanana shaygii tamankaana mucayan aan looga dhiganin caqdiga noocaasi kuma fasakhmo cayntii hadday meesha ka baxdo cayntii hadday meesha ka baxdo kuma fasakhmo ee waa la bedelaa uun waa la bedelaa uun laakiin haddii marka hore shay mucayana lagu kala iibsado la shaygaa iga iibiyo shaygan iga sii la yidhaahdo oo cayntii markaa ay meesha ka baxdo ay dhimato caqdigaasi wuu fasakhmaa marka haddaba markuu leeyahay hadduu amro bishiraai bimucayanin shay mucayana inuu ugu soo iibiyo ayuu faray fashtaraa fi dimmati lam yaqac lilmuwakili uma dhacayo wuu khilaafay waxaanu faray inuu ugu soo iibiyo caqdi ku fasakmaya cayntani hadday dhimato cayntani haddii ay dhimato caqdigana wuu fasakmaya dabeedna wuxuu la yimi caqdi aan dhimashadeeda ku fasakmayno oo bedelkeeda la doonayo caqdigaasna wakiilku u dhacaya markanuu ihi war aniga dumada igu soo iibi oo shaygana lacag ahaantiisa udhiibe shayga cayntiisii uu ku iibiyena ayadana wuxuu faray caqdi aan caynta dhimashadeeda ku fasakmayno wuxuu la yimi caqdi ku fasakmaya caynta dhimashadeedii halkaasay iska khilaafsan yihiin wa mataa waktiga khaalafa uu khilaafo wakiilka almuwakila fii bayci maali ibibka maalkiisa ayuu ku khilaafay aw ishiraai bicaynihi ama cayntiisa inuu ku soo iibiyo oo ku khilaafo fatasarufuhu takrifalkiisaasi baailun baail weeye waxau sheeku leeyahay mar alliyaariyo marka uu khilaafo ninka wakiilka ayaa wuxuu khilaafay muwakilka iibkii waxaa ii soo iibi fii bayci maali buu ku khilaafay wuxu ui waraqaabka noocaasa iigu soo iibi shaygaygaa sidaa iyo sidaa igu soo iibi buui wuu khilaafo sidii la yidhi si aan ahayn buu kusoo iibiyey aw ishraa bicaynihi wuxu uhi waar maalkaygan qaado maalkayga lacagtaydaasn waxa iisoo waxa lacagtaydaasn wax iisoo sii buu yidhi qaaba aan markaa ula heshiinin ayuu wuxugu soo iibiyey fatasarufu baailun tasarufkiisaasi waa baail maxaa yeelay ninkii u wax wakiishay dee kamuu raali noqon milkigiisu inuu sidaa u baxo oo lacagtiisii marka hore ii qaaday wux igu soo iibi ama shaygii uu yidhi ii iibi dee qaab buu ugu talagalay inuu isaga kaga baxo qaabkiina ugamuu bixinoo wuu khilaafay sidaa darteed baa tasarufkiisaasi baatil u noqonaya walow ishtaraa hadduu iibsado fi dimmati dumadiisa ayuu ku iibsaday walam yusami mana magacaabin almuwakila muwakilkana muu magacaabin waqaca lilwakiili wakiilka ayuu dhacayaa ee wain samaahu hadduu magacaabo faqaala albaayicu nau yidhaha bictuka waan kaa iibiyey faqaala dha ishtaraytu lifulanin hebel baan u iibiyey fakadaa fil asaxi asax haddaan qabanano waa la mid wain qaala hadduu yidhaha bictu muwakilaka zaydan ahaabaan ka iibiyey faqaala wuxuuhi ishtaraytu lahu waan u iibiyey falmadhabu butlaanuhu inuu burayo weeye waxau sheekhu yidhi haddii uu ninkii wakiilka ahaa ayaa shay dimada kusoo iibi dumadiisa ayuu kusoo iibiyey waana wuxia sidii qay- shaygii loo idmay shay aan ahayn weeye waxa uu dimada kusoo iibiyey ninkii muwakilkaana muu magacaabino mu odhan ninkaa hebel baanan u iibinayaa ee shaygaa iga iibiyo dumadiisa ayuu saaray waqaca iibkaasi wuxuu u dhacay lilwakiili ninkaa wakiilka unbuu iibkaasi u dhacayaa wala muwakil haba niyeeyeen maxaa ilahay khitaabkii de isaga ayuunbuu ka yimi waxaanay niye ahaan uu ugu tegi lahaa muwakilka dee markuu ilankiisii ogolaanshihiisii waafaqsanaan lahaa mar haddaanu ogolaanshihiisi iyo sidii qaadkiisiina waafaqsanayn khitaabkiina ninkan u dhacay isagunbaa waxaa iskale ninkii shaqa kumala weeye waisamaahu hadduu magacaabo